إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan ka bacdi waa fadhigeennii saddexaad aynu kaga soo hadlaynay axkaamu mar'atu lmuslima axkaamta ku soo aroortay ama gaarka u ah gabadha muslimadda ah marka markaynu ka hadlayno axkaamu mar'ati lmuslima waxaynu insha allahu tacaalaa taaban doonnaa sayn hore us uga soo hadalnay waxyaalaha gaarka u ah gabadha muslimadda ah waxaynu ka soo hadalnay cashirkiina ugu horreeyey uu ahaa xijaabka laga doonayo qofka muslimka ahi ama gabadha muslimadda inay xidhato iyo shuruudaha laga doonaya xijaabkaasi inuu noqdo casharkiina labaadna wuxuu ku saabsanaa ama muxaadaradani labaad waxay ku saabsanayd axkaamta ku soo aroortay gabadha marka la doonayo ama axkaamu lkhidba waxay inagu shukaansiga u naqaan oo gabadha marka la doonayo ama iyada mubaasharatan ha loogu tago ama reerkooda ha loo tago wixii ku soo arooray axkaamahaydi waa ka soo hadalnay waxaynu kaga hadli doonaa muxaadaradan saddexaad in sha allahu tacaalaa aqda'u mar'ati almutacalliqa biاzawaaji walmucaasharati zawja waxaynu kaga hadlaynaa akhdaa'da qofka dumarka ay had iyo goor ku dhaca akhdaa'daas ama gafafkaas oo la xidhiira xilliga guur ku dhacayo ama guur ku imaanayo ama la rabo gabadhii in mataqaana la guursado iyo xilliga aqalka la galo oo guriga la galo oo habkii ula dhaqmaysa ninkeeda badanaaba akhdaa'da ku timaadaban insha allahu tacala haddaan ka gaarno wax ka oran doonaa waxaan ku bilaabaynaa marka u horreysa akhdaada u horreysa ay dumarku galaan waxa weeyaan ama weligoodu uu galo gabadha weligeedu altasaahulu fi ikhtiyaari zawj in la fududaysto oo gabadha weligeedu uu fududaysto gabadhan uu weliga u yahay cidda uu u guurinayo ama gabadha ruuxaddeeda ay fududaysato ninkan guursanaya yacni xaaladdiisay sidai uu yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa fii suurati nisa markuu ka hadlayay axkaam aada u tiro badan oo ilaa laba bog ah uu ilaahi subxaanahu wa tacaala nooga soo hadlay guurka iyo wixii laga xiriiray laga soo bilaabo beyshka odhanaya wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay-a ilaa laga soo gaarayo waman lam yastatic minkum qowla an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat ilaa aayadda laga soo gaaray inta u dhexaysa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka hadlayaa axkaam la xiriirta guurka markaasuu allah subxaanahu wa tacala wuxuu usoo dambaysiiyey yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim alla subxaanahu wa tacala markuu axkaamta noocaasa ka soo hadlay ayuu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu doonayaa inuu ii caddeeyo oo alla subxaanahu wa tacaala inuu ku hanuuniyo waadooyinkii dadkiini ka horreeyay oo fiicna ay mareen ka bacdina alla subxaanahu wa tacala ininka towad aqbalo alla subxaanahu wa tacaala marka waxa uu noo sheegayaa markuu ka soo sheekeeyey guurka iyo xaaladihiisa inuu alla subxaanahu wa tacala uu doonaya diinta inuu noo caddeeyo waddooyinka khayrka iyo hanuunka oo ummadihii naga horreeyey ambiyadii naga horreysay ay mareenna alla subxaanahu wa tacala noo caddeeyo marka gabadhu ama weligeedu markii uu doonayo ama u qof soo doono gabadhii waxaa la rabaa ciddaas soo doontay inay had iyo goor ay xaalkiisa ogaadaan waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan inuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ida ataakum man taradawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu alla subxaana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay hadduu idin yimaado cidaa raalli ka tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ha u diidina gabadha u guuriya ilaa tafcalw takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid baa alla subxana watacala leeyahay nabiga alay sla sl leeyahay haddaynan sidaas samaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkiisan oo idinka mas-uulkeeni ka dhigtay waxaa imaanaysa fitno iyo fasaad aw tiro badan oo arrinkaa ka imaanaya marka waxaa la doonayaa marka u horreysa gabadha inaad fiirisaan ninka soo doonaya ama gabadhu ninka ay la imaanayso ilaa waataynu ka soo hadlay markaynu axkaami khidba ka hadlaynay waxaa dhici karta gabadhu in ninku toos ugu yimaado oo xaalad zawaaj ama guur kala sheekaysto gabadha marka waxaa la doonaya arrintaa iyadaha inay iska fiiriso qofkaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa weliguna sidoo kale gabadhaysa cidda uu u geynayo oo guursanaysa waxaa la doonaya inuu diinteeda diintiisa iyo akhlaaqda iska fiiriyo waxaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam xalay caaisha radi allahu tacala canha waxay leedahay annikaaxu riqun falyandur axadukum ayna yadacu kariimatah waxay leedahay caaisha radi allahu tacala canha iyadoo nagu baraarujinaysa qof weliba gabadhiisa qiimaha iyo qaayaha badan meesha uu geynayo uu dhigaayo ha iska ilaaliyo leanna maxaa yeelay meesha uu dhigaayo qoftaasi ama gabadhaasi waa meeshii nolosheedu ahaan layd weeyaan ibnu jawsi raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay markuu aragga ka hadlayay ina shaqa ina annisaaa shaqaa'iqu rijaal haweenku waa ragga qayb ka mida weeyaan ragga qayb qayb ka mida weeyaan fakamaa ana rajula tucjibuhu lmar'ah fakadalika rajula yucjibu lmar'ah sida haweeney sida ninka uu u jeclaysanayo haweentiisu inay wanaagsan tahay inay qurux badan tahay inay diin leedahay oo yacni gabadha uu ku guursanayay uu ku qancayo sidaasoo kaleba haweenta sidee ruuxaddeeduna yani ninka guursanaya ay ugu qancaysaa uu laga rabaa inuu noqdo qof iyada qancinaya oo diin iyo akhlaaq laga helay meelaha u waaweyn oo akhdaarda lagu sameeya arrinka markuu dhacayo nikaaxu waxa weeyaan azawaaju bikayri idni waliyiha gabadhi oo loo guuriyo ama ay guursato idankeeda la-aanteed inay guursato arrinkaa isaga ahi ma ansaxayo gabadhaasi guurka ee loo guuriyey idan la-aan yacni idankaasoo weliga xaggiisa ka yimi haddii gabadhu ay guursato ama loo guuriyo nikaaxa isaga ahi saxiix ma noqonayo wuxuu alla subxaanahu wa tacala qur-aankiisa ku leeyahay fankixuuhunna biidni ahlihinna wa aatuuhunna ujuurahunna bilmacruuf waxaa alla subxaanahu wa tacala leeyahay haweenkii ku guursada ehelkeeda idinkoo idan weydiinaya idanka ehelkeeda ku guursada gabdhaha waxaad siisaan ujuuri yani waxaad siisaan waxaad ku banaysateen farjigooda oo meherkooda iyo wixii la midka ah gabdhaha si wanaagsan loo siiyo buu alla subxaanahu wa tacala qur-aankiisa ku leeyahay waxaa kaloo caddaynaysa arrinkaas alla subxaanahu wa tacala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo alla subxaanahu wa tacala wuxuu tusayaa raggu inay u qumeeyaan oo u yani mas-uul ka yihiin haweenkii inay mas-uul ka yihiin bal nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiis imaam axmed warinayo oo abu daa'uud iyo keyrkood bay warinayaan oo can abi muusa ashcari radi allahu tacala canhu laga warinayo laa nikaaxa ilaa biwaliyin wuxuu leey nabiga calayhi salaatu wasalaam nikaax ma dhacayo nikaax u ansixi maayo ilaa in weli la helo mooye marka badanaaba akhdaada u waaweyn dhacdaa waxa weeye in gabadhu ay fududaysato cidda weliga u ah oo laga yaabo gabadhiiba dadkii weliga u ahaa iyadoon ogeyn in gabadh la nikaaxsado oo lala aqalgalo oo guri lala dego nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu leeyahay laa nikaaxa ilaa biwaliyin sidoo kale xadiis abu daa'uud soo saarayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ayumaa imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay xadiiska isaga ah haweenay kasta oo guuriso nafteeda weligeedii aan ogeyn oo weli la-aan lagu guuriyo nafteedana weli la-aan ku guurisa nikaaxaa la sameeyey baatil weeye nikaaxaa la sameeyey baatil weeye nikaaxaa la sameeyey baatil weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex goor buu ku ceshay isagoo mar walba nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinka adkaynaya wuxuu xadiiska nebigu sii leeyay isagoo sii wada fa in dakhala biha falaha mahr haddii uu guurs ya markuu ku guursaday idin la-aan uu ninkii u galmooday gabadhii oo gabadhii u tegey oo gabadhii la aqalgalay meherkeedii baa la siinaya gabadha bima staxalla min farjiha weeyaan wuxuu farjigeeda ku xalaashaday nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sii leeyahay xadiiskaa dhexdiisa fa in ishtajaruu fasuldaanu waliyun man laa waliya lah waxaa la caddaynayaa gabadhii haddii aan weli jirin oo ayn weli meesha u joogin oo masalan weligeedii meesha uusan joogin kana dhoweyn aan la gaari karin oo aan meel lagu ogeyn amaba weligii uu gabadhii nin akhlaaq iyo diin lagu yaqaana baa yimi markaasuu u diiday oo yidhi kuu guurin maayo arrinkaa marka waxaa la wareegaya suldaankii baa la wareegaya fasuldaanu waliyun man laa waliya lah nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay suldaanku wuxuu weli u yahay qofkii aan weli lahayn xadiiskaana soo tilmaanay imaamu abu daa'uud ayaa wuxuu ku soo saaray fii sunanihi waana xadiis saxiixa weeyaan sida albani raximahu llahu tacaala uu ku leeyahay xadiiskan waa xadiis saxiixa fi saxiixi sunan abi daa'uud marka xadiiskaas wuxuu noo caddeeyey qof kasta ama haweene kasta oo nafteeda guurisa oo nin raacdo oo guursado oo u nikaaxsado weligeeda iyadoon ogeyn oo weli la-aan yacan lagu nikaaxsado oo waxaan masaafada loo yaqaano haween kale la cararayo weeyaane arrinkaasu baatil weeyaan arrinkaa isaga ahi inuu baatil yahay gabadha iyada ahi ay baatil ku dhacday nikaaxa isagaan inuu baatil yahay wuxuu leey imaamu shaafici waxaynu hadii goor ku doodnaa oo ku murannaa oo aynu nidhaahnaa annagu shaaficiyaanu nahay waxaanu ogol nahay gabadhii welila-aan in la guuriyo in la masaafeeyo la cararo meel gobol kale la tago oo lagu soo nikaxsoo la soo cesho arrinkaa isagaa u fiirsada imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahy kitaabkiisa um la leeyahay kitaabka um la yidhaahdo oo imaamu shaafici leeyahay waxa uu ku leeyahay fanikaaxu laa yahbutu ila biarbacati ashyaa nikaaxu kuma sugnaanayo oo nikaax sugan ma noqonayo ilaa afar waxyaalood la helo alwaliyu kan koowaad weligii in la helo weeyaan haddaan meesha weligu jirin nikaaxa isagahay ma suurtoobayo wa rida almankuuxa haweenta la guursanayo gabadha la guursanayo inay raali tahay shardigaa isagaa in la helo weeyaan wa rida naakix wa rida naakix qofka guursanaya oo gabadha guursanayana inuu isaguna meeshii joogo oo uu raali yahay inuu raali yahay shardi kaloo la doonayo weeyaan wa shaahiday cadlin laba markhaantiyo oo caadiliinah in iyagana la helo afartaa aanu tilmaannay imaamu shaafici raximahu llahu tacaala kitaabkiisa um la yidhaahdo waxa uu ku leeyahay afartaas ilaa la helo mooye nikaaxu ma suurtogelayo afartuna waxa weeye weligii in la helo gabadha la guursanaya inay raali tahay gabadha la guursanayaa inay raali ka tahay arrinka iyada ah oo aan lagu khasbin oo raali ka tahay ninka guursanaya gabadha isna inaan lasoo lasoo khasbin oo qoorta lasoo qaban uu raalli ka yahay laba markhaanti oo caadilin la helana meesha khasab weeyaan marka imaamu shaafici haddaynu ku gaban lahayn odhan lahayn annagu shaafici baanu nahay shaaficiyaanu nahayoo waxa weeye gabadhaha inaan la baxsanno oo meelo fogfog la aadno oo la nikaaxsado gabadhii ba arrinkaas annagu waa ogol nahay meesha laga keenay iyadaa idinkan baa lana wediinaya imaamu nabiga calayhi isalaatu wasalaam axaadiistiisa waa arkaysaan ilaahay subxaana wa tacala aayaddan tilmaamaynana waad arkaysaan marka horan tilmaamayno allah subxaana wa tacala leeyahay fankixuuhuna biidni ahlihinna wa aatuuhuna ujuurahuna bilmacruuf allah subxaana wa tacala leeyahay imaamu shaaficina waa kana waxa uu leeyahay afarta ash waxyaalood baa la iska rabaa marka nikaax u dhacayo ibnu xasmi raximahu llahu tacaala ayaa kitaabkiisa muxalla majalada sagaalaad wuxuu ku leeyahay afar boqol iyo konton iyo saddex bayjka ah waxa uu ku leeyahy markaan tilmaamo kitaabkii hore in um aan ku sheegaynay oo imaamu shaafici leeyahay wuxuu arrinkii aan tilmaamayna ku sheegay majalada shanaad ee bogga boqol iyo lixdan iyo sagaalaad haddana imaam ibnu xasmi kitaabkiisa muxalla la yidhaahdo majalada sagaalaad afar boqol iyo konton iyo saddex beyjka ah ayuu wuxuu ku leeyahay walaa yaxilu lilmar'ati nikaax uma haweenta uma banaana nikaax uma banaana hayiban kaanat aw bikran ama inan ha ahaato ama carmal ha ahaato inan ha ahaato ama garoob ha ahaatee ilaa biidni waliyiha weligeeda u idma mooye si kale ku suurtoobi mayso imaam ibnu xasm waxa uu leeyahay haweenayda nikaax u suurtoobi maayo garoob ha ahaato ama gabar ha ahaatee ama inan ha ahaatee ama carmal ha ahaatee ilaa weligeeda u idma mooye imaam ibnu xasmi waxa weeye waa taqaaniin waxa weeye madhabkan loo yidhaha daahirada weeyaan waxa uu leeyahay ibnu qudaama raximahu llahu tacaala kitaabkiisa muqniga la yidhaahdo majalada sagaalaad saddex boqol iyo afartan iyo shan wuxuu ku leeyahay annikaaxu laa yasixu ila biwaliyin ibnu qudaama raximahu llahu tacaala waxa weeye culimmada xanaabilada weeyaan waxa uu leeyahay annikaaxu laa yasixu ila biwaliyin nikaaxu asax ku noqon maayo oo nikaaxay suurto geli maayo oo sax ku noqon maayo ilaa weli in la hela mooye walaa tamliku almar'atu taswiija nafsiha walaa gayriha waxa uu leeyahay haweenayduna ma hanan karto nafteeda inay guuriso cid kalena ma guurin karto iyaduna ma guurin karto nafteeda cid kalena uma guurin karto walaa tawkiila gayra waliyiha fi taswiijiha uma tala saarsan kadho wakiil kama dhigan karto marka la guursanayo guurkeeda cid aan weligeeda ahayn fa in facalat hadday arrinkaas samayso gabadhu ay isguuriso iyadoo aan weligeedii ogayn ama cid kale wakiil ka dhigato weligoo mees jooga lam yasaxi nikaax nikaaxaas ansax noqon maayo nikaaxa isaga ahy ansax noqon maayaan marka madaahibtan u fiirsada imaamu shaafici iyo ibnu qudaama oo xanaabila ah ibnu xasmi oo taahiriya kulli waxay noo caddaynayaan inaanu maarata nikaaxaasi suurto gelin haddii aan meeshii weligii la helin arrinkaasna waxaa laga wariyaaba saxaabadii rag ka mid ah oo ay ka mid yihiin cabdullaahi ibni cumar iyo cali ibni abi taalib iyo ibni mascuud iyo ibni cabaas iyo aba hurayra iyo caaisha radia allahu tacaala canhum dhammaantood ilah ka raal noqdee intaasuba waxaa laga wariyaa inay mataqaanaa arrinkaas ayaa laga soo wariyaa inuu weli gabadhay weli la-aan la guurin karin sidoo kale waxaa arrinkaa ku tegey raggii culummada taabiciinta ka mid ahaa oo saciid ibni musayib iyo xasan albasri iyo cumar ibni cabdicasiis iyo jaabir ibni zayd iyo raggii culummada ahaa ayaa arrinkaa ku tegay iyo raggii ka dambeeyey sida sufyaan athawri iyo ibni abi layla ibnu shubrama iyo cabdullahi ibni mubaarak iyo imaamu shaafici aan tilmaanay isxaaq ibn rahawey raggaa culimmada dhammaantood waxay ku tageen gabadha maaragtay inaan la guurin karin walila-aan haddii la guuriyana guurka isaga ansax noqon maayo saasaa lagu kala kaxaynaya mana wada joogayaan waxaa kaloo arrintaa ka hadlay imaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala fi majmuuci fataawihiisa wuxuu kaga hadlay majalada soddon iyo labaad bogga boqol iyo soddon iyo kowaad bu wuxuu kaga hadlay oo ku tilmaamaya wuxuu leeyahay weliga arrinkiisa qur-aanku waana tusay sunna nabiga calayhi salaatu wasalaamna waana tustay inaan gabadhi la guurin karin yani weli la-aan wa huwa caadatu saxaaba saxaabaduna waxa weeye caade u ahaan jirtay iyagaana ragga mataqaan raggaana haweenka guurin jiray weliga u ahaan jiray madaxa u ahaan jiray bal caaisha radi allahu tacala ergadiisa waxaa ka mid ahayd inay leedahay laa tusawiju lmar'atu nafsaha haweeney nafteeda ma guurinayso ma guurin karto fa ina albaqi hiya alatii tusawiju nafsaha haweenta baqiga loo yaqaano waa haweenta jirkooda iibsada intay guri degaan yacni jirkooda lacag ka bixiyo nimanku ay lacag siiyaan si ay ula seexdaan haweenta noocaasa weeye haweenta jirkeeda haweenta yacni nafteeda nikaaxday oo nafteeda guuri sidaan la ogeyn intaanu soo tilmaanay marka walaalayaal waxay tusayaan in la iska ilaaliyo ama gabadhu inay iska ilaaliso inay gabadhu nafteeda guuriso ama cid kale ay guuriso iyadoo aan weliga ogeyn oo waxyaalaha ay samayn jireen dadkii jaahiliyadaha weeyaan raggii salafka ahaa ama nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii iyo raggii salafka ka dameeyena waxay sameeyeen ma ahayn bal caaisha radia allahu tacaala canha waxa ay tilmaamaysaa oo nooga sheekaynaysaa xilligii jaahiliyada sidii zawaajka ama guurku ahaan jiray xadiis imaamu bukhaari raximahu llahu tacaala uu soo saarayo una kaga hadlayo majaladiisa shanaad uu kaga hadlayo wuxuu leeyahay marka la joogo baabu nikaax la joogo wuxuu kaga hadlayaa caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay wa kana azawaaju fi ljaahiliyati cala arbacati awjuh waxay leedahay awjuh waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha jaahiliyadii xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka horeeyey guurku afar nooc buu ahaan jiray afartan noocuu ahaan jiray mid maaha intooda kale waxa weeyaan waa qashinka in lagu daro weeyaan diinta alla subxaanahu wa tacaala oo baabi'isay oo burburisay oo waxay ka soo reebtay nikaax kan mataqaana wanaagsan oo maanta aynu ognahay oo ninku markuu raba inuu gabar guursado weligeeda weydiinayo waxay leedahay fa kaana minhaa afartan nooc oo kala duwan nikaaxa dhici jiray jaahiliyada waxaa ka mid ahaa nikaaxu nnaasi alyawm kan maanta dadku isku nikaaxsadaan yakhtubu arajulu ila arajuli waliyatah ninku wuxuu ka doonayaa ninka kale wuxuu ka doonayaa gabadha weliga uu yahay ama gabadhiisuu ka doonaya meher buu markaa ka bixinaya wuu nikaaxsanaya markaa iyada ah waana kan koowaad weeyaan wuu dhici jiray xilliga jaahiliyada waana mid fiican weeyaan waana kan maanta lagu sugan yahay bay tiri caaisha radi allahu tacala canha in gabadha ninkeeda uu doo yani uu doono weligeeda weligeeda laga doonayaa kabacdi gabadha marka la guursanaya sadaaq ama meher baa la bixinaya sidii baa lagu nikaaxsanaya nooca labaad oo dhici jiray xilliga jaahiliyada waxa weeye kaana arajulu yaquulu liimra'atihi idaa daharat idaa dahurat min damtihaa haweenaydu markay ka ka yani ka daahir noqoto dhiiggeeda iyo caadadeeda markay ka ka ka ka daahir noqoto ayuu wuxuu u diri jiray oo wuxuu odhan jiray u tag ninka hebel la yidhaahdo ninka hebel la yidhahdo u tag buu odhan jiray markaasay ninka hebel la yidhaahdo intay u tagta bay la seexan jirtay muddan la joogi jirtay fa idaa tabayana xamluhaa markii uu muuqdo inay uur leedahay ayay ninkeeda kusoo noqonaysaa ninkeeda kusoo noqonaysaa marka ninkii kalea soo ureeyey markay ninkeeda kusoo noqoto asaabahaa zawjuhaa ninkeeda marka uu u tegayaa idaa axaba hadduu jeclaado wa inamaa yafcalu dalika raqba raqbatan fi najaabati alwalad wuxuu saa u samaynayaa waxa weeye inuu cunug fiican u dhasho oo maalan waxa weye dadkan dagaal iyo waxbay geli jireen laga yaaba nin lagu yaqaano geesinimo lagu yaqaano ragnimo lagu yaqaano ayuu naagtiisa u diraya wuxuu leeyahy u tag ninkaasi ha kusoo uurayo marka uur u yeelata buu soo buu soo celinaya oo ninkii hore u keenaya marka fa kaana hada nikaaxu nikaaxu istibdaac waxay tiri caaisha radi allahu tacala canha nikaaxa noocaasa waxaa la odhan jiray nikaaxu istibdaac baa la odhan jiray nooca saddexaadna wuxuu ahaa wnikaaxu laakhar nikaaxa kalena waxa weeyaan yajtamicu raxdu maa duna cashra koox toban qof wax ka yar weeyaane ayaa isu tegaysa fa yadkhuluuna cala almar'ati hal haween bay u wada tegayaan kulluhum yusiibuhaa mid kastana naagtaas buu yani ku dhacaya toban ama wixii ka yar ilaa dhowr nin weeyaan hal naag baa loo imaanaya naagtaas baa lala mucaasharoonaya nin walba iyaga ka mida naagta waa u tegaya fa idaa xamalat wa wadacat wa mara calayha layaal markii mataqaanaa naagtu uur yeelato ilmihii dhigto oo habeenna joogto arsalat ilayhim waa u cidiraysaa marka waxay leedahay nimankii way taqaan dhowrkiina way taqaanaa dhowrkiina igu yeeraba leedahay falam yastadic rajulu minhum an yamtana an yamtanica xataa yajtamicuu cindaha markay tiraa igu yeera nimankii ila dhowr nin ba ahayna way taqaanaye nimankaas iyagaa mid diidi karaa ma jiro kulli waa imaanayaan taquulu lahu markaase waxay ku leedahay qad caraftum aladii kana min amrikum wqad waladtu fahuwa ibnuka ya fulan waxaa la yidhi markaasi waxay leedahay xaalkayga waad garanaysaan nima yahow xaalkayga waad garanaysaan hadda ilmaha nala hebelow ilmaha ka adiga iska leh kii ay jeclaysato bay yani ilmaha ku daraysaa nikaaxa afraad dhici jirana waxa weeyaan haweenku waxay samaysan jireen guri bay degayaan calan dheer bay ka taaganayaan calankaasu markay ka taagto ninkii doonaa u imaanaya u galmoonaya markay uur yeelato ay dhasho aya waxaa la yidhi waxay u yeeraysaa baa la yidhi nimanka nin kastoo ay taqaano u imaan jiray kabacdi nin bay ku khasbaysaa weeyaan falama bacatha muxamed markii ilaahay subxaanahu wa tacala maxamed la soo diray bilxaqi xaqa hadama nikaaxa aljaahiliya kullah ilaahay subxaanahu wa tacala nabigiisa wuxuu ku baabi'iyey oo nebigu burburiyey nikaaxii jaahiliyada dhici jiray dhammaantood ilaa nikaaxa naas alyawm kan maanta dhaca mooye oo in weligii laga doono ah marka arrinkaa isaga ahi waxa weeyaan in mataqaana laga kaftoomo oo dadku ay iska yelaashaan oo ilaahay subxana wa tacala loo noqdo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yani hadigiisa la raaco oo raggii salafka ah waxay samayn jireen la sameeyo oo gabadha waxa weeye weligeeda laga doono weeyaan ninkuna markuu gabadha doonayo inuu weligeeda u tago oo yacni uu weydiisto gabadhaas iyada ah akhdaada u badan la dhaca waxa weeyaan gabadha waxaa laga doonayaa alkafaa'a fi nnikaax xilligay guursanayso ninkaani ma u qalma ninkaan ay guursanayso nin u qalmo maaha ma yahay sidayn la soconno wax tafaadul oo xagga qabiilka ah iyo xagga dhaqanka ah midna ma jirto keliya tafaadulka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ina akramakum cinda allahi atqaakum ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa waxaa idinku karaamo badan oo idinku fiican kan ilaahay subxaanahu wa tacala ka cabsada marka qofka ay guursanayso gabadha waxaa la fiirinaya hadday gabadha gubar wadaad ahayd hadday gabadha gabar culumaad tahay oo reer fiican oo khayr badan kasoo jeedo ninka guursanaya waa inay iska ilaalayso inuu faasiq yahay inuu khamriga cabo inuu sigaarka cabo inuu qaad ka cuno haddii qaadka iyo sigaarka u cuno iska bada khamrige labada hadduu cuno gabadhu ay tahay gabar aan waxaas aqoon oo reer fiican kasoo jeeda oo diin la hadday tahay inuu guursamo banaana inuu guursamo banaana lianna fisqi weeyaan gabadha ayadana waa fasahadinaya nabiga alayh الsalaatu wasalaamna waatu xadiisku leeyahay tirmadii keyrka warinaya ida khaطba ilaykum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuhu ila tafcalu takun fitnatm takun fi lardi wafasaadu cariid allah subxana wa tacala leeyahay fasaad baa dhacaya dhulka ku dhacaya iyo fitno weyn haddii aydin gabadha u guurin markuu idinka soo doono oo idin yimaado qof aad diintiisa iyo dhaqankiisa raali ka tihiin ba nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ohan jiray nin la yidhaha abaahindi buu wuxuu ohan jiray abaahindi u guuriya kana guursaday buu ohan jiray leanna wuxuu ahaa nin xijaamla-a buu ahaa dadka dadka tooba buu ahaa xoogaa sibaa loo yeesi jiray dhaqamada noocaas oo kale ahoo sibaa loo yeesi jiray marka wuxuu ahaa dadka dadka tooba buu ahaa marka wuxuu ohan jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam ninkaa isaga ahi waxaa la yidhaha magaciisa abaahindi baa la yidhahdaa abaahindi hadduu idin yimaado ka guursada idinkuna u guuriya mar gabadhu inay kafaarada fiiriso oo ninkan loo guurinayo ay weligu ka firiyo wax muhiim jiddan la doonayo weeyaan waxaa kaloo akhdaada ka mid ah gabadhu markay guursanayso waxa weeye mawduuca maadaama aan dumar la hadlayno gabadhu markay guursanayso waxaa la doonayaa inay istikaaro la timaado badanaa dadku way ka tagaan mana sameeyaan oo qofka waxaa la markuu arrin yani sida guuri wixii la mid ah markii uu niyeysto inuu istikaaro la yimaado laba ragcadood tukado oo ducada istikaarada loo yaqaano uu qofku akriyo weeyaan culimada waa la weydiiyey oo waa isweydiiyeen qofka ducadan goormuu akrinaya ma wuxuu akrinaya salaada dhexdeedii mase markuu ka baxo waxay leeyihin culimmadu labada qowlba waa jiraan qofku atixiyaadka markuu dhammeeyo inuu ducada istikhaarada akhriyo oo qabla salaam intaanu salaada ka bixin oo uu akhriyona waa u bannaan tahay bacda salaam markuu salaam naqsanana waa u bannaan tahay lakin waxay culimmadu rajaxayaan u badan tahay qofku inuu akriyo ducada iyadaahi atixiyaadka ka bacdi qabla salaam inta aanu ka bixin salaada ka bixin marka waxaa la doonaya qofku markuu niyadda guur gashado inuu waxa weye istikaaro la yimaado oo gabadhan uu guursanayo ama gabadhan ninkay guursanayso ay istikaaro la timaado weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacala ay weydiisato in qofkan uu guursanaya oo khayr ugu jiro akhdaada kaloo la galona waxay tahay gabadhu gasho markay guur ku dhacayo sadaaqa oo kale oo mataqaana marka hore aan laga wada hadlin amaba aada loo qaaliyeeyo amaba waxa weeye waxyaalo aan raali laga ahayn oo yani muxaramaada dadku mataqana ay qabsadaan sadaaqu nabiga alayhi salaatu wasalaam sadaaqan sheegana waa meherka weeyaan waxa uu nabigu alayhi salaatu wasalaam leeyahay khayru nikaaxi aysaruhu khayru nikaaxi aysaruhu nikaax waxaa u khayr badan nikaax waxaa u khayr badan yacni kiisa sadaaqiisa ama meherkiisu fudud yahay kan meherkiisu fudud yahay xadiiskan waa xadiis saxa weeyaan abu daawud ibn xabaan baa soo saaraya waa ibn xabaanna xadiiskan wuxuu leeyahay waa saxiix weeyaan allah subxaana wa tacala qur'ankiisa wuxuu ku leeyahy wa aatu nisaa allah subxana wa tacala wuxu leeyahy haweenka waxaa siisaan saduqaatihinna yacni meherkooda siiya sadaaqooda haweenka siiya ilaahay subxaana wa tacala baa nagu amraya in gabadha meherkeeda la siiyo marka gabadha waxaa la doonayaa inay meherkeeda ninka kala tashta marka u horeysa ay ku heshiiyaan weeyaan allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay haweenka markaa guursanaysaan inaad waxooda siisaan dhib ma laha siiya waxay gabdha ujuurkooda ama waxyaalaha mataqaanaa loo yaqaano sadaaqa ama nikaaxa waxa u badan dadka khata'a sameeyaan waxa weeye ama gabadhu ay samaysa ama wiilku sameeyaa laylatu zafaaf waxaa loo yaqaano haweenka aqalgalka la samaynayo haweenka aqalka la samaynayo waxyaalo badan oo yacni fisqi iyo fawaaxisha baa la sameeyaa waxyaalo badan oo ilaahay subxaana wa tacala looga fogaanaya baa la sameeyaa waxyaalo badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa ka duwan baa la sameeyaa bal waxaa laga yaabaa waxyaalo badani inay qofkaa dembi usoo jiidaan oo cawaaqib xumo ku ridaan ku ridaan guurkii habeenka meesha ka dhacayay waxaa ka mid ah waxaa la doonayaa ninka iyo haweentuba inay aada iyo aada usoo qurxiyaan culummadu waxay ka hadlaan waxaa la yidhahdaa haweenka isaga ahi waxaa la doonaya xusnu lmandari wlhamandari walhay-a qofka araggiisa iyo haadiisa inuu soo hagaajiyo walmalbasi dharka in lasoo hagaajiyo la gashanayo qofku si fiican usoo labisto weeyaan walnadaafat aljasadiya qofka jirkiisa nadaafada ila xiriirta inuu hagaajiyo weeye kalxalqati alcaana kalxalqi alcaana qofku timaha hoose oo farjiga ku hareeraysan qofku inuu iska soo xiro wey habeenka iyada ah wa natfi libti kilkilada timaha ku yaalla qofku inuu soo soo jafo weeyaan laakiin waxaa la doonayaa in qofku iska ilaasho ninku inuu iska ilaasho inuu garka soo xiiro arrinka isaga ahi dumarka waxaan kala talinayaa haweenka zabaafka loo yaqaan inay nimankooda ay u sheegaan oo yidhaahdaan haddii ayna caawa aqalgalayn oo garkaa farha saarin badanaa marka garka yani la aadayo ee haweenka la aqalgalayo ninku way soo qoqraa garka lasoo xira garka lasoo xirana culummadu waxa ay ku tilmaamaan waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacala khalqiisa u doorinayo bal nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay tashabuh dadka gaalada laysu ekeysiinayo nabiga alayh isalatu wasala hadis wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hal naclado ragga dumarka isu ekeysiiya maxaa laga wadaa ragga dumarka isu ekeysiiya lianna dumarkii gar ma leh ninkaana waa soo xiraya garka soo baabi'inaya haween buna isu ekeysiiya weeyaan waxay leeyihin xadiiskaas baa hoos imaanaya xadiiska odhanaya ilah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu nacladay ragga isu ekeysiiya dumarka ayuu hoos tagaya nin garka iska xira marka ilaah laga cabsado oo garka yaan la iska xirin haweenka habeenka la gelayo la aqal gelayo iyo mar kastaba garka in la xira maaha gabadhina waxaa las loo sheegayaa inay iska ilaaliso iyaduna inay suniyaha soo xirxirto ama soo qorto waxyaalaha noocaas oo dhamme waxa weeyaan waxyaalaha qofka mataqaanaa ilaahay subxaanahu watacala caradiisa u geeya weeyaan ba nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka soo arooray yani inuu nacladay gabdhaha maaragtay xiiraya xawaajibtooda ama waxa loo yaqaano sunniyaashooda sidoo kale manaakiirka waxa loo yaqaano oo ka mid tahay waxaa ka mid a waxyaalaha ciddiyaha la gashado ciddiyaha dumarka inay gashadaan ama ciddiyaha wax saarsadaan ama ciddiyo farasa soo gashadaan waxyaalaha noocaas o dhan waxa weeye waxyaalaha qofka u keenaya inu ilaahay subxaanahu wa tacala uga caroodo waana xilligaasi xilliga la doonayo qofku maadaama guri dhisayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacala ku xamdi noqo inuu ilaahay subxaanahu wa tacala ku dhowaado waxaa la doonaya haweenkaas la aqalka gala la aqal galo oo ninkay naagtuba aqal galaan ama ninkay haweentuba aqal galaan in ay meeshaasi laba ragcado la tukado asalaatu awalan in laba ragcado la tukado weeyaan waxaa sugan cabdillahi ibni cabaas cabdillahi ibni mascuud ayaa nin maalin maalmaha ka mid u yimi wuxuu ku yidhi inii tazawajtu jaariyatan shaabatan bikran wainii wa annii akhaafu an tafrukanii waxaan ka baqayaa buu yidhi waxaan soo guursaday oon guursaday gabar yar oo dhallinyaro ah oo bikrada baan guursaday waxaan ka baqayaa inay inacdo oo yacni mataqaanaa iga tagto weeyaan oo inacdo faqaala lahu cabdullahi bni mascuud cabdillahi bni mascuud baa wuxuu ku yidhi ina alilf min allah midowga yacni dadka oo isu soo dumada oo isusoo dhawaado isjeclaada ilahay xaggiisaba ka imaanaysaa kala cararka iyo isnacaybkuna min ashaytaani shaytaan xaggiisaba ku ahaaday wuxuuna doonayaa alla subxaanahu wa tacaala wuxuu idin jeclaysiyey shaydaankaas inuu idinka baabi'iyo fa idaa atadka haweenadaa markay kuu timaado haweenka u horaysa faamurhaa an tusallia waraa'aka ragcatayn waxaad amartaa gadaashaada inay laba ragcood ku tukato wa fii riwaayatin ukhraa wa qul waxaa ku tirahdaa allahuma baarik lii fii ahlii wa baarik lahum fiya ilaahayow ehelka ii barakay iyagana aniga ii barakay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan leey abdillahi ibn mascuud ku leeyahay riwaayad kale waxay leedahay allahuma jamac baynana maa jamacta bikhayrin wafariq baynana idaa faraqta ilaa khayrin ilaahayow waxa weeye haddaa isu kaaya keenta dhexdeeda wixii khayra isugu kaaya keen oo wixii khayra noo soo jamci haddii aana kala kaxaynaysidna ilahayu khayr nu kala kaxay marka arrinkaa isaga in la ogaado weeyaan qofka habeenkaa uu guurka yani nikaaxa sameeyey oo la aqal gelayo waxaa la doonayaa ninki iyo naagtiiba markay aqal gelayaan inay laba ragcadood tukadaan oo laba ay sunnaystaan ninkuu islaa tujiyo gabadhuna ku daba tukato ducadaasna la akhristo weeyaan waxaa sunna oo haddi goor laga taga la ilaawaa wadcu lyadi cala ra'si zawja wa ducaa'i laha ninka waxaa la doonayaa gabadh inuu madaxeeda gacanta saaro oo u duceeyo weeyaan muxuu odhanayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiis imaamu bukhaari uu kusoo saarayay fi afcaali lcibaad kitaabka la yihahdo ibni maajana sunantiisa kusoo saarayay wuxuu leeyahy nabiga calayh isalaatu wasalaam ida tazawaja axadukum imra'atan aw ishtaraa khaadiman qofkiin hadduu haweenay soo guursado ama uu khaadim la yimaado qof u shaqeeya soo iibsado ama haweenay uu guursado falyaqul ha yidhaahdo riwaayad kale mataqaana abu daa'udna way jirtaayo wuxuu leeyahay allahuma inii asaluka khayraha wa khayra ma jabalatha jabaltaha jabaltaha calayhi wa acuudu bika min shariha wa min shari ma jabaltaha calayhi waxa uu leeyahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaad odhanaysaa ilahayow waxaan ku weydiisanayaa haweenaydan iyadaahi yacni khayrkeedaan ku weydiisanayaa iyo khayr kasta oo qofkan isagaahi oo la huwiyey oo uu la yimi weeyaan oo dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda iyo waxaas la xiriira weeyaan waxaan kaa magangelaya ilahayow haweenaydan sharkeedaan kaa magangelaya iyo shar kasta oo qofkaani uu gashan yahay u wato sida dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda ah ducadaas qofka waxaa la doonayaa inuu barto qorto weeyaan waxaa kale oo mataqaana akhdaad u waaweyn ah haweenku inay xirtaan oo gacanta loo geliyo waxyaalaha mataqaanaa farantiga loo yaqaano weliba waddanka hadda inagu aynu joogno oo aynu u badan nahay oo aynu joogno ilaahay subxaanahu wa tacala na ilaashee waxay dadku had hadi goor isticmaalaan waxyaalaha farantiga loo yaqaano oo ilaahay subxaana wa tacaala uusan soo dejin kitaabkiisa iyo sunnada nebiga midnaan lagu arag ee gaalada laga soo dhexla weeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaamna arrinka aad buu uga hadlay arrinkan isagaahi wa hada amrun hayru jaa'is waa arrin waxa weeye la doonayo in laga fogaado oo aan arrin aan jaa'is ahayn oo banaanayn weeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay abu daawuud bisanadi xasan wuxuu ku leeyahay man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum qofkii isu ekeysiya gaala isu ekeysiya isagu ka mid yahay iyagu ka mid yahay weeyaan marka gaala waxaan keentay faraantigaan laisu gelinayo gaalada ayaa iskale weeyaan waxay culummada qayb ka mid ihi soo deliishadaan xadiiskii odhanayay ka hadlayay waxyaalaha ruqyada loo yaqaan iyo qardhaasaha la xiranaya iyo xadiiskaasi waa shirki wuxuu leeyahy nabiga alayh isalaatu wasalaam ina ruqa watama'im watawlah shirkun buu leeyahy nabiga alayh isalaatu wasalaam ruqyada laisku tufo laisku akriyo oo qeybteeda mataqaanaa aan sharciga ahayni iyo waxyaalaha dadka isku xiraan isaga ilaashaan isha isaga ilaashaan iyo tawlada wahash la yidhaahdo waxa weeyaan shay ay dumarku ku xiri jireen raggooda qoorta kaga xiri jireen oo yacni odhan jireen ninkan mataqaanaa si u jeclaado arrinka isagaa shirki weeyaan sida uu keenayo ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala kitaabka loo yaqaan qowl mufiid oo calaa kitaabi tawxiid uu kaga hadlayo arrinka isaga wuxuu leeyahay wuxuu hoos imaanayaa shayga ay dumarku xiran jireen ay nimankood u xiri jireen si nimankood u jeclaadaan oo ay aaminsan yihiin ninku hadduu iska baxsho bahashaan yacni ma jeclaanayo marka in la iska ilaasho weeyaan had iyo goor laga caro waxyaalaha ay gaaladu ay la yimaadaan weeyaan marka waxyaalaha aan doonayna marka inaan kusoo gabagabayno waxa weeyaan haweentu xilliga mucaasharada oo la aqal galo inay iska ilaaliso ninkaasi guursaday ama la aqal galay inay furaashkiisa ka fogaato oo ay ka xanaaqdo oo isu diido iyadoon wax maanica meesha jirin wuxuu nabiga alayhi isalaatu wasalaam ku leeyahay xadiis uu soo saaraya bukhaari iyo kayrkiis bukhaari iyo muslim soo saarayaan xadiis abu hureyre weeyaan ida daca arajulu imra'atahu ilaa firaashih ninku hadduu ugu yeedho haweentiisa furaashkiisa oo faabat ay diido an tajii'a inuu timaado fabata hadbaan fabata uu baryo ninka isaga khadbaanu isagoo caraysan lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix waxaa haweenaydii nacladaysa malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa waa uga baryo waa haweenayda ninkeed intuu u yeerto oo furaashki ugu yeerto oo dantii uu ka lahaa raba inuu ka guto oo isu diido iyadoo wax maanica jirin maanica waxaan ka wadnaa sidii markay caado qabto oo kale ama nifaas qabto oo kale ama xanuun uu mataqaana hayo oo dhib ku imaanayo kale ah uu hayo iyo wixii la midka ah laakiin haweenaydii inaan waxba dhiba jirin hadduu u yeerto ay diido nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay shay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa nacladaya ilaa waa uu ka barya weeyaan xadiiska xadiis oogi wuxuu leeyahay oo saxiixi muslimu gaar leeyahay qaala rasuulu llahi sala alla alayh wasalam waladii nafsii biyadihi maa min rajulin yadcu imra'atahu ilaa furaashihi fata'baa calayhi ila kana aladii fi الsamaa'i saakhitan calayha xataa yardaa canha wuxuu leey nabiga alayh isalaatu wasalaam ilaaha ay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye ninku uma yeerto haweentiisa gogashiisa uguma yeerto oo ay diido markaa ilaa hadday diido ilaaha kor ku sugan ilaha kor jooga ilaahay subxaanahu wa tacala khalqigiisa ka sarreeya ayaa u caroonaya ilaa ay raali ka noq ilaa ninkaas raali ka noqdo weeyaan wuxuu leeyay imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu sharxaya xadiiska isaga wuxuu leeyahay hada daliilun calaa taxriimi imtinaaciha min firaashiha min firaashihi ligayri cudrin sharciyin waxa weeye wuxuu daliil u yahay haweenaydu in isu diida ninkeeda iyadoo wax cudri ah oo sharciya uusan jirin xadiiskan isagaa saas u caddaynaya buu leeyahay ee imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu xadiis kale tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay haweenaydiis hadduu ninku u yeerto waa inay timaado wainad wain kaanat cala tanuur hadday tanuurka dul joogto weeye tanuurka waxa la yidhaha bahalka muufada lagu sameeya la yidhahdaa haddii ay jikadii ku dhex jirto oo cunto samaynayso xataa hadduu u yeerto waa inay u timaado weeyaan waxyaala la doonayo in mataqaana ilahay subxana wa tacala lagu dhawaada ka mid tahay oo la iska ilaasho qofka mataqaana inuu ilahay subxaana wa tacaala caradiisa ku timaado maadaama la leeyahay ilahay subxaana wa tacaala nabigiisa uu leeyahay haweenayda haddii ay ninkeeda furaashkiisa ka cararto iyadoo wax cudur cudurdaar aan jirin ninkiina uu waagu ugu barya isagu caraysan malaa'igta ayaa nacladaysa weeyaan leanna xaq aad u weyn buu ku leeyahay wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tusayaa iyadoo isagoo noo caddaynaya xaqa ay haweentu lagu leeyahay waxa uu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalam xadiis uu warinayo ibnu maajah bisanadin xasanin can cabdillahi bni abi awfa can nabiy sal alay wasalam qaal low kuntu haddaan ahaan lahaa aamiran mid amraya axadan qof amraya an yasjuda ligayri illahi la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan amraya buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaan amri lahaa qof inuu qof u sujuudo waxaan u sujuudi waxaan amri lahaa biyo haweenaydu inay ninkeeda u sujuudo weeyaan marka in la iska ilaasho weeye habka mataqaanaa loola mucaasharoonayo ama loola dhaqmaayo ninka loo dhaqmayo weeyaan waxaa la doonayaa haween laga doonayaa waxyaalaha dhibta keena oo akhdaada keena waxa weeyaan oo dumarku ay sameeyaan cadamu tasayun lizawj haweeneyda oo ninka aan isu qurxin marka fiidka la gaaro marka la raba xaajada inaga guto waxa iyadan isu qurxin weeyaan ninkana waxaa la doonaya gabadha inuu isu soo qurxiyo xilligaa mataqaana xaajada uu gudanayo soo nadiifiyo gabadhana waxaa la doonaya sidoo kale cabdullahi bn cabaas ba waxaa laga hayaa anigu haweeneyda waa isu qurxinaya haweeneydeyda waa isu qurxinaya sida sidaan u jeclahay iyaduna isu sida aan u jeclahay iyaduna inay isugu sokay qurxiso marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku leeyahay ayunis waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam axmed iyo nisaa is u saarayaan oo imaam albani raximah llahu tacala uu leyahy xadiiskan xadiis xasana weeyaan waxa uu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam ba waxaa lagu yidhi ayu nisaau khayr haweenka teebaa u khayr badan qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alatii tasuruhu idaa nadara wtudiicuhu ida amara wla tukhaalifuhu fi nafsiha wamaaliha bima yakrah waxa uu ley nabiga alayh isalaatu wasalaam haweenka waxa u khayr badan midda marka uu ninku eego uu farx gelisa ku farxayo oo markii uu amrana adeecaysa oo nafteeda iyo maalkeeda aan ku khilaafayn wax uu nacayo wax uu nacaya aan la imaanayn marka haweenka waxaa la doonaya inay adeecaan nimankooda inay isoo qurxiyaan qofka waxaa la doonaya inuu haddii goor yani isqurux badan yahay markuu la kulmayo ninkiis ninkees ninkeeda ama ninku haweentiis la kulmaayo in mataqana ishagaajiyaha fiican waxyaalaha raayixada ah ama hafka ha noqoto ama kilkilada ha noqotee ama meel kaleba ha noqotee waxyaalaha dhammaantood in la zuuliyo ayaa la doonaya weeyaan waxaa la rabaa ninka haddii uu safar ku maqan yahay oo haweenta safar kaga maqan yahay inuu ninku haweenta soo soo waco markuu soo dhow yahay uusa isla markiiba dalaq guriga soo oran haweenena waxaa laga doonaya markuu soo waco inay waxa weeye ishagaajiso oo isii qurxiso weeyaan waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay ida daa idaa dakalta laylan jaabir bu wuxuu ku leeyahay idaa dakalta laylan falaa tadkul calى ahlika xataa tastaxida maqiiba wa tamtashita shacisa wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay haddaad habeenkii soo gasho safar ka timaado guriga soo gasho guriga ha soo gelin isla markiiba wakti yar sii ilaa qofta laga maqan yahay ee ishagaajiso timaheedii iyo waxeedii timaha hoose iyo kuwa sareba dhammaantoodba weeyaane ee haweeney iska hagaajinaysa hawgelin marka wuxuu leeyay imaamu nawowi raximah allahu tacala markuu xadiiska sharxaya imam muslim kitaabkiisa wa macnaa tastaxidu lmaqiiba waxaa laga wadaa ay taziilu shacra caanatiha waxaa la doonayaa haweeney inta ay iska siibayso timaha hoose kaga yaalla oo farjiga agaarkiisa weeyaane inay iska si hagaajinayso walmaqiibata la sheegayna alatii qaaba canha zawjuha waa haweeney ninkeedu ka maqan yaha weeyaan marka waxaa la doonayaa haweeney in mataqaana waxyaala noocaas la timaado sida meeshay u timaado yacni in ilaahay subxaanahu wa tacaala labada qof gurigooda degan dhexdooda ilaahay subxaanahu wa tacala uu dhex dhigo kalgacal iyo wanaag dhex dhigo weeyaan marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa sida intay ku kulmayna barnaamijkeena afraad oo ka nooga dambeya insha allahu tacala waxaan kaga tegayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam jazakum allah khair wasalaamu llah calaykum waraxmatuh wabarakaatu